dowladda soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay shanta bisha juulaay labada kun iyo labaatanka dib u furtay hawada soomaaliya gaar ahaan diyaaradihii isaga kala gooshi jiray gudaha dalka kuwaasoo sababo la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban awgiis loo xiray bartamihii bishii maarso ee sanadkan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oomaar oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maanta oo ah maalintii ugu horreysay ee hawada soomaaliya dib loo furo ay u qorsheeyeen in lix diyaaradood ay duulimaadyo ku sameeyaan meelo kala duwan oo ka mida gudaha dalka waxaana sidoo kale uu ka warbixiyey wakhtigii badnaa ee lagu bixiyey dib u soo celinta hawada soomaaliya bishii juun labaiyo tobankeedii laba kun toddobiyo tobankii aniga iyo axmed macalin waxaan tagnay waxaan tagnay montreal kaaba ayaan u tagnay waxaan ku soo qancinay inaan hawadeenna maamulan karno iyagana waxay rabeen inay nagu qanciyaan in aan hawada kala qaybinno laakiin innaga ayaa waxaan ku guulaysanay in aan ku qancinay in hawadeenna aan awood u leenahay inaan maamulno waxaa jira dad kale oo injineerahoo naga caawiyey runtii balaankii aan wadanay ee aan montreal ula tagnay bishii december sideed iyo labaatankeedii laba kun iyo toddobai toban laba kun toddobai tobankii waxaan halkan xaflad ku qabsanay markii aan dhammaystirnay qalabkii la shaqayn lahaa sentarka ku yaalay nairobi oo dhowr iyo labaatan sano noo kiraysnaa oo dadkeena ay ka shaqaynayaan bishii maarch sideed iyo tobankeeda laba kun sideed iyo tobankii waxaa noo soo wareegay soddon iyo lix ka mid ahaa shaqaalihii markii hore aanan aaminsanayn in xamar loo soo guuray oo xamar u soo guuray oo shaqada halkan ka waday juun sideed iyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban waxaan si permanent ah joogto ah usoo xirnay xafiiskii nairobi ee laga maamulayay hawada sidoo kale maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan ayaa ka warbixiyey inay daahfur ku sameeyeen qalab casri ah oo awood siinaya hawada soomaaliya isagoo intaasina ku daray inay labalaabi doonaan lacagaha laga qaado diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya hawooyinka adduunka waxaa lagu cabiraa e ilaa g g waa meesha ugu hoosaysa ena waa meesha ugu sarraysa marka hawada soomaaliya waxay ahayd g marka waxaan go'aansannay maadaama ay dowladdii iska leed hawada gacanteeda ku soo wareegtay inaan g ka dhaqaajinno oo aan eegayn qalabka aad maanta arkayseen oo gudaha ku jiray waa qalabkii awoodsiin lahaa in hawada soomaaliya ay ka tagto g oo ay tagto e micnaheedu ay tahay hawada soomaaliya lacagtii ugu yareed adduunka ayaa laga qaadayey diyuuradaha mara diyuuraddii waxay ku maraysay laba boqol iyo toddobaatan iyo shan dollar bishii waxaana soo geli jirtay dakhli ah laba milyan ayaa bishiina soo geli jirtay qalabkan maanta aan rakibannay oo uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku xarigga ka jaray wuxuu awoodsiinayaa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed inay hawada soomaaliya ka dhigto adeega ka baxa class a oo ah diyuuradaha lacagta laga qaadi doona inay labalaabmi doonto sanadki bishiina aan soo saari doonno afar milyan iyo wax ka badan marka insha allahu tacaala qalabku muhiimaddaas ayuu leeyahay ugu dambayntii maareeyaha hay-adda duulista rayidka ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga duulista rayidka ee ay horay labada aqal ee baarlamanka soomaaliya u ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay uu soo dedejiyey in hay-adda ay taarga siiso diyaaradaha islamarkaana ay bixiso markii ugu horreysay leysanada duuliyayaasha diyaaradaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed weligeed intii xorriyaddii jirtay ma noqon heerka ay maanta joogto micnaheedu yahay sharci dhammaystiran iyo hay-ad authority oo la mid ah civilaveeshinada caalamka ka jira ma ay noqon maantay madaxweynaha soomaaliya wuxuu saxiixay sharcigii hay-adda kaasoo hay-adda awoodsiinaya inay taarga diyuuradeed bixiso in laysan la siiyo baayloodyada diyuuradaha wada injineerada diyuuradaha dayactira laysan la siiyo garoommada soomaaliya oo midkood uusan haysan shahaadada uu ku shaqeeyo inay hay-addu hadda bixin karto sidoo kale nimanka diyuuradaha hagaya iyo injineerada qalabka diyuuradaha lagu haga farsameeya iyaguna laysan ma lahayn maanta hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay bixin kartaa laysankaas dhammaantood waxay haysteen laysan ajaanib ah kii hawada ayuu ka baxay laysan soomaaliya ay bixinayso ayaana maanta laga bilawday noo bilowday waxaana inaa awoodsiiyey sharciga uu madaxweynuhu saxiixay labada aqalee baarlamaanku ay meel mariyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho